haatan waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa toddobaadkan si rasmi ah ula wareegay xilka kadib xaflad xil wareejinah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka waxaana halkaasi khudbado kooban ka jeediyey madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay inuu ku wareejiyey madaxweynaha cusub feylasha badda kuwa dayn cafiska iyo mid soomaaliya ay ku codsanayso inay xubin ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in ciidamo soomaali ah oo gaaraya ilaa iyo shan kun lagu soo tababaray dalka eritreya kuwaas oo qorshahooda u ahaa in dalka ay dib ugu soo laabtaan laakiin ay dib u dhigeen soo noqoshadooda si aysan saameyn ugu yeelanin xaaladda siyaasadeed iyo doorashooyinka uu dalka ku jiray
shan sano ka hor halkanaan taagnayn aad iigu soo wareejisay xog badan ay siisay faylashii dalka xogtoodii oo dhan aad siisay ay kow ka ahayd xogta ciidanka qalabka sida iyo weliba arrin aad muhiim noo ahayd markaas oo ahayd arrinta faylka badda dacwada muranka badda annaga iyo kenya nagala dhexeeyey maantana waxaan kugu wareejiyey sidaasoo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horrayso xogta ciidanka xoogga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan iyo tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan shan kun oo hadda tababarkooda ku dhammaystay dalka eritrea iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida aad igu wareejisay shan sano ka hor in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbeddelah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay oo halkaas runtii aan aan ku guulaysannay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinnay hantida ummadda soomaaliyeed u dhaxaysa innaba ha yaraatee sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin arrinta somalilan waxay ahayd wax soo jiitamayey oo madaxweynihii kaa horreeyey aad ka dhaxashay adigana aan kaa dhaxlay iyadana u baahan ee dhammaystirka midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan kale oo aan kugu wareejiyey ee codsi aan u dirnay qaramada midoobe oo aan uga qaybgelayno security councilka arrinta kaleoo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyey waxaa ka mid ahaa deen cafinta iyada laftigeeda oo adigu aad soo bilawday oo aad heshiiskaas labadii kun lix tobankii adigu aad la gashay world bank iyo i m f-ka annagana afar marxalad aan ka soo gudbinnay haddana ay harsan tahay marxaladdii ugu dambaysay
madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaana uu mahadceliyey madaxweynihii hore farmaajo waxaana uu sheegay inuu yahay oday soomaaliyeed oo lagala tashan doono xaaladda waddanka madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in ciidamada soomaalida ee ku sugan eritrea sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo celin doono dalka si ay qayb uga qaataan xoreynta waddanka sida uu hadalka u dhigay madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyey xilka dukumiintiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadloo dhan waan la wareegay dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaadahoo aan fahmi waayeyna dabcan walaalkii waa joogaa dibaan ugula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin faylashaas oo dhan maanta waa waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn oo ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan soomaaliyeed dalka soomaaliya iska leh qofna ma leheen dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kaleo dhanna deen cafintu way soo socotay haddana way socotaa wakhtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa wakti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii ala yiraha inay ku dhammaato wixii dan soomaaliya oo dhan waa waxaan ahay intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday soomaaliyeed waa nala joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idankiisa waana la tasha doonaa waana muxuu ahaaye iska warqabi doonaa haddii alla yidhaaho xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay madaxweynuhu dal ha joogo dibad ha joogo inuu xoogaal dalkana u noqdo wixii qadaayaadoo waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xoogogaalnimo dheer maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii alla yidhaah sidaa uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa kas taageeradiina idin weydiisanayaa kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa sidaad horeba iigu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay howlaa noo taallo howlaha waaweyn faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlay oo dhan haddii aanay dadka soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda lagu qofku madax mas-uulka ah wax waa bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha keliya maaha dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka u magacaabay xuseen sheekh maxamuud sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada madaxweynaha ayaa tilmaamay in mudane xuseen sheekh uu tusaale u yahay doorka dhalinyarada soomaaliyeed ee dib u dhiska dowladnimada iyo dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed oo wakhti badan uu ku bixiyey sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wareegto uu soo saaray ku magacaabay la taliyaal dhowr ah oo kala shaqayn doona dhinacyada amniga sharciga dhaqaalaha siyaasadda iyo xiriirka baarlamaanka madaxweyne xasan sheekh ayaa u magacaabay xuseen maclin maxamuud sheekh cali inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha ayaa sheegay in xuseen maclin maxamuud uu khibrad iyo aqoon durugsan u leeyahay qaabdhismeedka amniga qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale la taliyaha sharciga u magacaabay ibraahim iidle sulaymaan halka sakariye xasan cali gaashaan uu u magacaabay inuu noqdo la taliyihiisa siyaasadda iyo xiriirka baarlamaanka xasan aadan hoosow ayuu sidoo kale madaxweynaha u magacaabay la taliyihiisa dhinaca dhaqaalaha dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha gurmadka ee abaaraha soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay inuu go-aankan qaatay kadib markii uu qiimeeyey baaxadda iyo culayska xilligan adag ay dadka soomaaliyeed kala kulmayaan abaaraha
maanta waxaan halkan aan u soo istaagnay in aan ummadda soomaaliyeed la wadaagno magacaabista mudane cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka kaalmada caalamiga ah kaalmada soomaalida iyo dadkaayna duruufaha ku sugan oo dhibaataysan ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda iyo abaartu haddii ay dhammaato xataa ilaahay idinkiis waa dhammaanaysaae kasii kadib dadkii dhibaatadu ay ku dhacday ee xoola beelay ee dhibaatadu ay gaartay sidii looga sii warqabi lahaay oo dadkaas noloshooda mustaqbalka fog loo waxay lahay si kasta aan u tabar yaraanno laakiin waa inaan ka warqabnaa muwaadinka soomaaliyeed meel kasta uu joogo duruufihiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka in la og yahay haddii xataa wax weyn aan la qabanin xataa in la og yahay laakiin ogaan la-aan aanu qofna ku dayacmin
ugu dambayntiina golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa toddobaadkan soo jeediyey in xildhibaan mahad maxamed salaad uu noqdo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa golaha wasiirada ayaa iskale soo jeedinta magacaabidda taliyaha nabad sugidda waxaana uu sharci noqonayaa markuu oggolaado oo uu siixo madaxweynaha soomaaliya mahad maxamed salaad oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa waxaa aada loogu yaqaanay inuu ka mid ahaa xubnihii uga cadcaddaa mucaaradka ee dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa nageyntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo